matayos cutubka sagaalaad
markaasuu doonni fuulay oo dhanka kale u tallaabay oo magaaladiisii yimid kolkaasay waxay u keeneen nin curyaan ah oo sariir ku jiifa ciise oo rumaysidkooda arka ayaa ninkii curyaanka ahaa ku yidhi wiilkow kalsoonow dembiyadaadu waa kaa cafiyan yihiin kolkaasaa qaar culimmada ah waxay isku yidhaahdeen ninkan waa caytamayaa ciise oo fikirradooda garanaya ayaa ku yidhi maxaad haddaba shar ugu fikiraysaan qalbiyadiinna iyomaa howl yar in la yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiyan yihiin ama in la yidhaahdo kax oo soco laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo markaasuu kii curyaanka ahaa ku yidhi kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag markaasuu kacay oo gurigiisii tegey laakiin dadkii badnaa goortay arkeen way baqeen oo ilaah ammaaneen kan amar ceynkan oo kale ah dadka siiyey ciise kolkuu meeshaas ka tegey intuu socday ayuu wuxuu arkay nin la odhan jiray matayos oo fadhiya meeshii cashuurta lagu qaado oo wuxuu ku yidhi ii soo raac markaasuu kacay oo raacay waxaa dhacay goortii ciise guriga cunto u fadhiistay in cashuurqaadayaal iyo dembiilayaal badanu yimaadeen oo ay la fadhiisteen ciise iyo xertiisa goortii farrisiintu arkeen ayay xertiisii ku yidhaahdeen macalinkiina muxuu cashuurqaadayaashii iyo dembiilayaashii ula cunaa laakiin goortuu maqlay wuxuu yidhi kuwaa laadan dhakhtar uma baahna laakiin kuwa buka ayaa u baahan laakiin taga oo barta hadalkan micnihiisa waxaan doonayaa naxariis ee ma aha allabari waayo uma aan imaanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho laakiin inaan dembiilayaasha u yeedho ayaan u imid markaas waxaa u timid xertii yooxana iyagoo leh annaga iyo fadhiisintu maxaannu dhaaxa u soonnaa laakiin xirtaeedu ay u soomi weydaa markaasaa ciise ku yidhi dadka aroosku ma barooran karaan intuu aroosku la joogo laakiin waxaa imaan doona maalmaha arooska laga qaadi doono markaasay soomi doonaan ninna kariin cusub kuma talo dhar duug ah waayo tan lagu buuxin lahaa ayaa dharka ka go'da oo jeexdintu waa ka sii xumaataa khamri cusubna laguma shubo qarbeeddo duug ah haddii kale qarbeeddada ayaa qarxaya khamriguna waa daadanayaa qarbeeddaduna waa halaabayaan laakiin khamri cusubse waxaa lagu shubaa qarbeeddo cuscusub labaduba waa sii raagayaan
intuu waxaan kula hadlayey waxaa u yimid taliye oo u sujuuday oo ku yidhi gabadhaydu haddeer bay dhimatay laakiin kaalay oo gacantaada saar oo way noolaanaysaa markaasaa ciise kacay oo raacay isaga iyo xertiisiiba kolkaas naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay ayaa dhabarkiisa timid oo taabatay maradiisa darafteeda waayo waxay isku tidhi
haddaan maradiisa iska taabto uun waan bogsanayaa laakiin ciise intuu ku soo jeestay oo arkay ayuu wuxuu ku yidhi
gabadhaay kalsoonow rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey oo naagtii baa saacaddaas bogsatay ciise goortuu guriga taliyaha galay oo arkay kuwa bibiilayaasha yeedhinaya iyo dadka buuqaya wuxuu ku yidhi ka leexda yartuma dhiman waa si hurudaa wayna ku qosleen laakiin markii dadkii badnaa la saaray ayuu galay oo gacanteeda qabtay yartiina waa kacday markaasaa warkaasu dalkaas oo dhan gaadhay ciise intuu meeshaas ka tegayey waxaa daba socday laba nin oo indhalac iyagoo qaylinaya oo leh iladaawdow noo naxariiso
goortuu guriga galay ayay nimankii indhaha la'aa u yimaadeen markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ma rumaysan tihiin inaan waxaan yeeli karo waxay ku yidhaahdeen markaasuu indhahooda taabtay isagoo leh
sida rumaysadkiinu yahay ha idiin noqoto markaasaa indhahoodii furmeen ciise aad buu u amray oo ku yidhi iska jira ninna yaannu ogaan laakiin iyagu way baxeen oo warkiisa ku fidiyeen dhulkaas oo dhan kolkay baxeen bal eeg waxaa loo keenay nin carrabla oo jinni qaba oo goortii jinnigii la saaray ninkii carrabka la'aa waa hadlay dadkii badanaana way yaabeen oo waxay yidhaahdeen sidaasoo kale israa'iil weligeed laguma arag laakiin farrisiintii waxay yidhaahdeen wuxuu jinniyada ku eryaa madaxda jinniyada
ciise wuxuu ku wareegay magaalooyinka iyo tuulooyinka oo dhan oo sinagoogyadooda ayuu wax ku baryey oo injiilka boqortooyadii ku wacdiyeyey oo bugto walba iyo cudur walba ayuu bogsiinayey laakiin goortuu dadkii badnaa arkay ayuu u naxariistay waayo way dhibaataysnaayeen oo kala fidhiidhsanaayeen sidii ido aan arijir lahayn markaasuu xertiisii ku yidhi waxa beerta laga goynayaa way badan yihiin shaqaalayaashuse waa yar yihiin sidaa darteed sayidka beergoyska barya inuu shaqaalayaal beertiisa u soo diro